iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee efesos haddaba ahaada kuwa ku dayda ilaah idinkoo ah sida carruur la jecel yahay jacaylku socda siduu masiixuba idin jeclaa oo uu nafsaddiisii inoogu bixiyey inuu ilaah u ahaado qurbaan iyo allabari oo uu ahaado caraf udgoon laakiinse sida ay quduusinta ugu eg tahay marnaba yaan dhexdiinna laga sheegin sino iyo wasakh oo dhan iyo damacnimo iyo ceeb iyo hadal nacasnimo ah iyo kaftan bilaash ah oo aan idinku habboonayn laakiinse waxaa idinku wacan mahadnaqid waayo taas waa taqaaniin in dhillay ama qof wasakh ah ama nin damac xun oo sanam caabuda uusan innaba dhaxal ku lahayn boqortooyada masiix iyo ilaah ninnaba yuusan idinku khiyaanayn hadal aan micno lahayn waayo waxyaalahaas daraaddood ayaa cadhada ilaah ugu soo degtaa carruurta caasinimada sidaas daraaddeed ha ahaanina kuwa iyaga waxyaalahaas la qaybsada waayo mar baad ahaydeen gudcur haatanse waxaad rabbiga ku tihiin nuur haddaba u socda sida carruurta nuurka waayo midhaha nuurku waxay ku wada jiraan wanaag iyo xaqnimo iyo run oo dhan tijaabiya waxa rabbigu aad ugu farxo oo innaba xidhiir ha la yeelanina shuqullada aan midhaha lahayn oo gudcurka laakiinse kashifa waayo waxay qarsoodiga ku sameeyaan waa ceeb xataa in laga hadlo laakiinse wax kastaba markii la kashifo ayaa lagu muujiyaa nuurka waayo wax alla wixii la muujiyaaba waa nuur sidaas daraaddeed isagu wuxuu yidhi kaaga hurdow toos oo kuwii dhintay ka kac oo masiixuna waa ku iftiimin doonaa haddaba ka digtoonaada sidaad u socotaan oo ha u soconina sida kuwa aan caqli lahayn laakiinse u socda sida kuwa caqli leh wakhtiga ka faa'iidaysta maxaa yeelay maalmuhu shar bay leeyihiin sidaas daraaddeed nacasyo ha ahaanina laakiinse garta waxa ay doonista rabbigu tahay ha ku saqraamina khamriga rabshado ku jirto laakiinse ruuxa ha idinka buuxsamo iskula hadla zabuuro iyo heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa idinkoo gabyaya oo rabbiga qalbigiinna ka ammaanaya mar kasta ilaaha aabbaha ah wax walba mahad ugu naqa magaca rabbigeenna ciise masiix midkiinba midka kale ha iska hoosaysiiyo idinkoo masiixa ka cabsanaya nolosha masiixiyiinta iyo xaasaskooda dumar yahow nimankiinna ka dambeeya sidaad rabbiga ugu dambaysaan waayo ninku waa madaxa afada sida masiixuba u yahay madaxa kiniisadda isagoo ah badbaadiyaha jidhka laakiinse sida kiniisaddu ugu dambayso masiixa afooyinkuna ha ugu dambeeyeen nimankooda xagga wax kastaba nimankow idinkuna afooyinkiinna u jeclaada siduu masiixuba u jeclaaday kiniisadda oo uu nafsaddiisii u bixiyey iyada aawadeed inuu quduus ka dhigo oo ku nadiifiyo maydhidda biyaha xagga erayga si uu kiniisadda isugu keeno iyadoo qurux badan oo aan lahayn ama bar ama duubduub ama wax la mid ah laakiinse inay ahaato mid quduus ah oo aan iin lahayn haddaba sidaas oo kale nimanka waxaa ku waajib ah inay afooyinkooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale waayo kii afadiisa jeclaadaa wuxuu jeclaadaa nafsaddiisa maxaa yeelay ninna weligiis ma necbaan jidhkiisa laakiinse wuu quudiyaa wuuna xannaaneeyaa sida masiixuba u xannaaneeyo kiniisadda waayo innagu waxaynu nahay xubnihii jidhkiisa oo sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo labaduba waxay noqonayaan isku jir qarsoodigannu waa weyn yahay laakiinse waxaan ka hadlayaa masiixa iyo kiniisadda habase yeeshee idinka midkiin waluba afadiisa ha u jeclaado sida naftiisa oo kale oo afaduna ninkeeda ha maamuusto